Ilaalinta iyo beerista dhirtu waxa ay door muhiim ah ka qaadataa ka hortagga xaalufka iyo nabaad guurka ku dhaca deegaanka, sidoo kalena ilaalinta dhirta waxa ay kor u qaadaa bilicda deegaanka, waxaana lagama maarmaan ah in bulshadu ay ku baraarugaan ilaalinta dhirta iyo dhul-daaqsimeedka muhiimka u ah dadka xoolo-dhaqatada ah. Dhirta ay bulshadu intifaacsato ayaa u qaybsanta ilaa saddex qaybood oo kala ah dhir-daaqsimeed oo ah midda xooluhu daaqaan noloshooduna ku tiirsan tahay, dhir-beereed oo ah midda lagu abuuro dhul beereedka ayna ka soo baxaan khudaarta iyo cunnooyinka kala duwan ee nolosha bini'aadamku ku tiirsan tahay, sidoo kalena waxaa jira dhir ka qayb qaadata qurxinta iyo bilicda magaalooyinka, kuwaas oo lagu beero guryaha, hareeraha waddooyinka iyo goobaha kale ee muhiimka u ah bulshada sida goobaha caafimaadka, waxbarashada iyo kuwa la midka ah. Cabdiqani Maxamed Jaamac oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha dhirta iyo deegaanka kana tirsan Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa sharaxaad ka bixiyay faa'iidada ay bulshada u leedahay ilaalinta dhirta iyo deegaanka, isagoona bulshada ugu baaqay in ay mas'uuliyad iska saaraan ilaalinta dhirta.
Marka laga hadlayo labada waa loo baahanyahay, shacabkina waa loo baahanyahay, dowladana waa loo baahanyahay. Laba door bay kala yeelanayaan marka. Dowladda waxaa looga baahanyahay inay keento siyaasadii daaqsinka xoolaha, inay keento siyaasadii daaqsinka xoolaha oo ah in u samayso siyaasad dhulkan kan xilmaa la daaqaya, kan xilmaa la daaqaya, dadkii xoolaha xoolaha intee leeg baa halkan daaqaya, in dhulkii saas oo kale ay ay dowladdu. Community-guna in iyana shaqadooda waxaa weeye in ay dhulkii ilaaliyaan sababta dadkan siyaasadda dowladda hortida ku fulisho waa bulshadii bulshadii marka waa inay iyana samaysaan waa inay waa inay waa inay samaysaan bulsho madaxa oo dad madaxwa dadkaasoo ku ilaaliya sharciga ku dhaqmaan lagu ilaaliyo dhulkii oo kale oo qof kasta mas-uuliyadiisa saara si dhulka loo ilaalin lahaa oo dhirta in la jaroo kale laga ilaalin lahaa waxyaalahaas oo dhan ayaa ka mid ah oo kale labadaba doorka ay yeelanayaan kala yeelanayaan dowladda iyo horta xilligan la joogo waxyaalaha sida loo fahansiin karo waxaa ka mid ah in dadka horta ay ogaadaan muhiimadda dhulkan leeyahay in sidoo kale dhulkan iyaga ay jarayaan dhirtii ay jarayaan oo ay ay ay iyaga dayacayaan in uu yahay muhiim sababtoo ah nolosheenu nolosha dadku waxay ku tusan tahay xoolaha haddii xoolihii ay waayaan meel ay daaqaan xoolihiina iyana waxay ku tusan yihiin deegaanka waa isku xidhanta deegaanka haddii deegaanka la ilaalin waayo oo meel ay daaqaan ay waayaan waxaa dhacaysaa in xoolihiina baxaan nabaad guuraan haddii xoolaha nabaad guuraana noloshii dad badan oo ka mid a inay nabaad guurto marka kow waa in dadka xalof inaan dhirtii la jarin muhiimada dhulka inaan dhirtii la jarin in dhulkii la ilaaliyo in dhulkii xiliyada qayb la kala daaqo loo sameeyo xidhitaan fensin waxyaalaha qayb in loo kala sameeyo ayaa ayaa ayaa ayaa ka mid oo kale muddooyinkii dambe waxaa deegaanada jubbaland ka socday dadaallo lagu doonayo in lagu joojiyo jarista dhirta si looga hortago xaalufka soo noqnoqda iyo nabaad guurka ka dhaca deegaanada jubbaland